warahmatullahi wabarakaatu habeen wanaagsan kusoo dhawaada warka habeenimo idaacadda dalsa qodobada ugu waaweyn warkeena habeenimo aad ku dhagaysan doontaanna waxaa ka mid ah hogaamiyaha maamulka khaatumo ayaa si diran lagu soo dhoweeyey magaalada muqdisho madaxa koonfur galbeedta ayaa ugu baaqay ciidan dhowaytanga tababar lagu soo gebgeebay magaalada baydhabo ka qayb qaadashada musaboqolka dadka daadadku ay waxyeelada ka soo geysteen roobabkii ka da'ay magaalada baydhabo gaariid aad u fara badan ayaa weli ku xayiran degmada afgooye ee gobolka shabeellaha hoose walaha isbeddeldoonka ah ee deegaanada koonfur galbeed ayaa dhuusamareeb kulan kula leh madaxweynaha jamhuuriyadda soomaaliya xasan sheekh maxamuud akhbaaraadka dibaddana waxaad ku dhegaysan doontaan turkiga oo ka hadlay diyaarad daroon oo ay leeyihiin ay soo rideen ciidanka maraykanka ee ku sugan waqooyiga dalka siiriya
soo gudbinta warkan waxaa suuro geliyey sagal holselaris shirkadda sagal waxaad ka helaysaan omo b oo ka kooban boqol garaam soddon garaam iyo shan kiilo saabuunta b oo isugu jirta maris iyo qabays baasta indomi shaambooyin noocyo kala duwan isugu jira cabitaanka isku filan sida maamiyo bob dring iyo marimas sagal holselaris
intaasoo qodobaday wararka kusoo dhawaada warka oo dhammaystiran wafdiga hogaaminaya hogaamiyaha maamulka khaatumo ayaa lagu soo dhoweeyey magaalada muqdisho ee caasimadda dalka soomaaliya safaa ismaan ayaa warkan faahfaahintiisa inoo haysaa
isaga oo sito calanka soomaaliya ayuu ka soo degay garoonka caalamiga ah ee aadan cadde ee magaalada muqdisho qofkaan ka hadlayo waa hogaamiyaha s s c ee khaatumo cabduqaadir axmed fardhiye iyo wafdigu hogaaminayo kuwaasoo soo dhoweyn heerkeedu sarreeyo loogu sameeyey magaalada muqdisho kadib markuu casuumaad rasmiya ka helay xukuumadda soomaaliya
qalbifayaw naga qabso qalbifayaw ku qanci karta waxaadnaa ku qanci karta qarannimaadu qotoonna waa ujeedaa waxaa dowladda soo makala helin iyo gobolka banaadir soo dhaweyntiisa waxaa ka qayb galay wasiirka arrimaha gudaha soomaaliya xildhibaano ka tirsan labada aqal ee baarlamaanka soomaaliya maamulka gobolka banaadir iyo bulshada qaybaheeda kala duwan soo dhoweyntii kadib waxaa warbaahinta la hadlay wasiirka arrimaha gudaha soomaaliya axmed macalin fiqi isaga oo kelmada soo dhoweyna u jeediyey wafdigan waxaad ku soo dhowaataa dowladdaadii saldhiggii dowladda soomaaliya oo caasimadda muqdisho ah waxaad ku soo dhowaataa dadka tirada badan oo meel ay soo kala maraan waayey oo maantay diyaarka u ah inay idin soo dhoweeyaan idinkuna soo dhoweeyaan mowqifka soomaalinimada iyo midnimada dowladda iyo dalka soomaaliya oo runtii aad saldhig ka dhigateen ayaad ku soo dhowaanaysaan midka aan dowladda soomaaliyana ay u taagan tahay waxaa weeye jamhuuriyadda federaalka soomaaliya inay tahay dhul midaysan oo gobonnimoah oo maaragtay maamulkiisi iyo dadkiisu midaysan yihiin waxaad ku soo dhowaataa meel dhammaan mawaadiicdii laydinkugu yeeray aad ka wada hadli doontaan dowladda federaalka iyo madaxdeedaba madaxweynaha iyo ra-iisul wasaaraha iyo kulli wasiiradaba marka aad iyo aad baan idiin soo dhoweyneynaa waxaan runtii meeshaan ay tahay waa xaruntii ummadda waa xaruntii midnimada waa xaruntii markaad bilaawdeen hawsheedu ku socota mowqifkeeda dowladda federaalk marna ka labalabayn oo halka wadda ay ku socotay toddobadii waxaan u malaynayaa february februaayo sanadkan ay ahayd maalinkii mowqifka dowladda uu bannaanka u soo baxay ilamaa iyo haddana isku hadlayn uu ku socday ayna ka muuqato maanta in dowladdii xukuumaddii xildhibaanadii aqalkii sare iyo baarlamaankiiba ay maaragtay idiin taagayen shacabkii soomaaliyeedba ay bannaanka idiin taagan yihiin soo dhoweyntiina diyaar u yihiin marka waxaan rajaynaynaa insha allah maqsadkii iyo ujeedkii iyo mawaadiicdii laydinku yeerana dee dib bay ka imaan doontaa in idinkoo booqashadanay wax idiin soo kordhisay een, ay hamigii iyo rajadii aad ka lahaydeen u xaqiiqoobay inaad dib u noqon doontaan maalmaha joogtaan magaalada muqdishona waxaan ku leenahay si adiga wafdigaaduba si rayrayn iyo farxada ku ku jooga Een, runtii beledku sidii ee, magaaladu sidii ahaan jirtay maahan dhul dib u xoreyn uu ka socdo cadowgii shan boqol oo kilomitir lagu hayo iyada lafteedana waxaan rajaynaynaa inaad qayb ka ciyaari doontaan oo cadow ummadda soomaaliyeed ay wada leedahay weeye Een, in badan baa laydinku tuuma laftiinna laakiin waxaan rajaynaynaa oo ayaamihii hadalladii socsocdoo dhan ay sidaas ahaayeen laakiin waxaan rajaynaynaa een, inay waawa beenowdee inaad bannaanka ciidankii halkaas joogay qaybo ka mid a aada u soo dirtaan sida gobollada kale oo kale hogaamiyaha s s c cabdiqaadir axmed fardhiye ayaa dhankiisa sheegay muhiimadda safarkiisa uu ku qatumo
waa ku faraxsannahay in aanu gurigeyagii annagoo nimid sidaana loo soo dhoweeyey muqdisho qof kasta oo soomaaliyeed waa gurigiisii weeyaan sida caadiga ahna qofna gurigiisa laguma soo dhoweeyo laakiin qofka marka gurigiisa lagu soo dhoweeyo qiimo gaara een, bay u yeelaysaa soo dhoweyntaasi qofka marka aad iyo aad baan uga mahadnaqaynaa una faraxsannahay in gurigeyagiina lagu soo dhoweeyo oo dadka intaa leeg iyo madaxda intaa leeg ay noo soo istaagaan soo dhoweyntageeda aad baad mahadsantihiin wasiir een, sida wasiirku sheegay waxaan xamar u nimid ama muqdisho u nimid casuumad rasmi aan ka helnay xukuumadda federaalka soomaaliya een, waxaa weeye muqdisho saan sheegay hooyadii soomaaliya een, deegaanada soomaaliya oo dhan iyada hooyo u ah Een, mandaqada s s c khaatumo waxay ka- waxay ka mid tahay een, dhulweynaha soomaaliyeed ay hooyada u tahay
madaxweynaha maamulka koonfur galbeed ee soomaaliya cabdicasiis laftagareen ayaa ciidan maanta tababar u soo xiray kuwaasi oo noqonaya dufcaddii sideedaad ciidanka booliska sida gaarka u tababaran dardaaran wasiir ciidanka tababarka loo soo xiray ay u sheegeen loo baahan yahay inay ka qayb qaataan howlaha balaadinimo ee ka jira deegaanada koonfur galbeed gaar ahaan robabka iyagoo ka da-ay magaalada baydhabo ee daadadka badan sameeyey islamarkaana loo sata- loo samata bixin lahaa dadka ku dhaqan deegaanada koonfur galbeed ay waxyeeladu ay soo gaarsiiyaan fatahaadaha kala duwan madaxweyne laftagareen oo arrimahaasi ka hadlaya ayaa yiri
iyo fatahaadahan iyo roobkan saameeyey inaad qayb ka noqotaan jidadka nadiifintooda ka soo bixinta biyaha u gargaaridda jid u furidda intaba waajibaadkiinay ka mid tahay shaqo wanaagsan waxaan kugu hambalyeynayaa inay ka horreeyaan dufcado kale oo sidiima oo kale u soo tababartay oo toddoba dufcadooda dufcadahaas oo inta tababarnay siiyey la soo siiyey ayagana diyaar idiin ah inuu ku soo dhoweyn doono ciidanimada iyo howlgalka iyo obereshinka waxaa kaloo diyaar idiin ah saraakiisha laydiin tababaray iyo saraakiil kale oo ay ka horreysay oo iyadana garab ay ku siin doonto in kalena shaqayn doonto in kalena shaqayn doonto istaraatiijiyada iyo nidaamka ciidanimada iyo qaabka aad u howlgalaysaan iyo difaacidda dalka intaba in kala shaqayn
gaadiid aad u tiro badan ayaa ku xayiran weli degmada afgoy ee gobolka shabeellaha dhexe kuwaasi waxaa ah kuwo xamuul ah oo alaabo kala duwan ama badeecooyin kala duwan u sida deegaano kala duwan ee gobolada koonfur galbeed iyo weliba gobolka gadow ibraahim mayo ayaa warkan faahfaahintiisa inoo haya
in ka badan laba boqol oo gabaari kuwa xamuulka qaada ah oo shixnado kala duwan u sida gobolada koonfurta soomaaliya ayaa maalintii afraad maanta ku xaniban degmada afgooye ee gobolka shabeellada hoose qaar ka mid ah gaadiidyada ayaa sheegay inay abasho ka yihiin isbaarooyin horle oo lasoo dhigay bannaanka degmada afgooye oo aan ahayn kastamyada dowladda taasoo ay sheegeen lacago aysan awoodin in looga qaado waxaana codsi ay u direen madaxweynaha dowladda koonfur galbeed gudoomiyaha maamulka gobolka shabeellada hoose maamulka degmada afgooye iyo dowladda federaalka oo ay ka codsadeen in laga soo jawaabo cabashadooda xubno ka tirsan guddiga gaadiidleyda iyo gudoomiyahooda ayaa goobta nagula hadlay gaadiidkaas oo tiradiisu laba boqol ay dhaafayso
muddo shan maalmood oo ku xayiran annagoo bixinay dhaqaalihii isteedka koonfur galbeed bixinay dhaqaalihii dowladda federaalka wax hadba yaraatee nagu baaqda aysan jirin ayaa waxaa soo kordhay oo nagu soo kordhay isbaarooyin cusub isbaarooyinkaas oo yaalla muxuu ahay afgooy horteeda yaalla una dareeri karin inaan maaragtay aan bixinno tabartaydu ay dhammaatay waxaan rabnaa inaan maaragtay aan eh, la hadalno eh, madaxweynaha jamhuuriyadda soomaaliya xasan sheekh madaxweyne xasan sheekh madaxweynaha eh, koonfur galbeed cabdicasiis lafta garayn gobarnatooraha ama guddoomiyaha gobolka shabeellada hoose iyo intii ay qusayso iyo ciidamada amniga waxaan codsanaynaa in muxuu ahay nagala qaado annaga dhaqaalihii dalka oo maaliyadeed oo wasaarad maaliyadeed iyo cid meel kasta ay tahay waan bixinay waan ku shaqaynaa ayagaana la weydiinaa madaxweynayaal waxaan codsanaynaa in nagala qaado eh, eh, culayskaas waxaan joognaa xilligii muxuu ahaaye roobabka eh, ummaddii soomaaliyeed ee aan maaragtay eh, badeecadaas ay siiyaan baabuurtaas aan maaragtay u gudbinahayn waxaa haysta eh, wiilal dhallinyaro ah oo muxuu ahaay eh, afgooy horteeda taagan waxaan codsanaynaa in maaragtay wiilashaas nagala qaado dowladda soomaaliyeed naga qaado dowladda federaalka ee koonfur galbeed ay naga qaado muddo shan maalmood ayaan ku xayirannahay waxaa dhacay in darawaleentii muxuu ahaay qaarna la garaacay
golaha isbedeldoonka koonfur galbeed ayaa gaaray magaalada dhuusamareeb iyagoo kulan la qaadan doona madaxweynaha jamhuuriyadda soomaaliya kala hadli doona waxyaabihii ka soo baxay kulankii lafta gareen uu kula yeeshay dhuusamareeb abuukar dayax ayaa eegaya
hogaanka isbedeldoonka koonfur galbeed ee soomaaliya ayaa mar kale waxa ay maanta u safreen magaalada dhuusamareeb ee caasimada galmudug safarkan ayaa ka dambeeyey kadib markii socdaalkoodii baydhabo shalay uu baajiyey codsi uga yimid madaxweynaha jamhuuriyadda federaalk ee soomaaliya mudane xasan sheekh maxamuud madaxweyne xasan sheekh maxamuud iyo isbedeldoonka koonfur galbeed ee soomaaliya ayaa la filayaa inay ka wada hadlaan arrimaha doorashooyinka maamulka iyo muddaxileedka sii dhammaanaya ee madaxweyne cabdicasiis laftagareen sidoo kale ajandaha waxaa qeyb ka noqonaya la dagaalanka al-shabaab iyo fulinta heshiiskii baydhabo ee la saxiixay februaayo sanadkii hore ee laba kun laba iyo labaatan xubnahan oo gaaray magaalada dhuusamareeb ee caasimada galmudug ayaa la filayaa in sidoo kale madaxweynaha jamhuuriyadda federaalk ee soomaaliya ay sidoo kale kala hadlaan arrimaha dardargelinta howlgallada ka dhanka ah dagaalamayaasha al-shabaab ee deegaanada koonfur galbeed ee soomaaliya wadahadalladan waxay imaanayaan xilli maalmo ka hor ay dhuusamareeb ku shireen madaxweyne xasan sheekh maxamuud iyo madaxweynaha koonfur galbeed cabdicasiis laftagareen walow aan la shaacin natiijada kasoo baxday wadahadallada labada mas-uul koonfur galbeed ayaa ahayd in ay gasho doorasho bilowga bishan oktoobar si loo doorto madaxweynaha ugu dambeyn bisha nofembar laakiin taasi ma muuqato dhaqdhaqaaqeeda marka loo eego arrimaha siyaasadda ee la xiriira doorashooyinka koonfur galbeed abuukar dayax warbaahinta dalsan magaalada muqdisho
dhegeystayaal guud ahaana warkii habeennimo ee idaacadda dalsan caawa aad dhegeysanayseen waa naga intaa
wararkaad la haysaa hubsiima uhelidoodiiyo hufnaan tirinta xaqiiqadu waa halbeegsiga radio dalsan ee hankaagii sow haatan mad helin warlahelyaabaha talalhel